الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ففي كل نهاية عام الميلاد ودخول عام جديد ودخول عام جديد يحتفل النصارى بعدد من الأعياد كما هو مقرر في دينهم المحرف الباطل أبرزها الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام ويقومون بشعائر وعبادات وبذل الهدايا وبذل الهدايا وإيقاد الشموع وغير ذلك احتفالا بهذه المناسبات سواء كان في دولهم وبلادهم أو في المجتمعات والأوساط والأوساط التي يعيشون ويتجمعون فيها خارج بلادهم بارك الله فيكم وحين كتر سندكا ميلادك dabayaaqadiisii amba bishii labiyo tobnaad baynu ku jiraa sanadkan aakhirkiisa amba bishan bartame shan iyo labaatankeeda ilaa iyo kowda bisha january kiristaanku waxay samayn doonaan xaflado iyo munaasabado ayay samayn doonaan xafladaha iyo munaasabadaha ay samaynayaan xukunkoodu muxuu noqonayaa ma lagala qaybgelayaa hadday ku macsuumaan hadiyad hadday kuu keenaan ma laga qaadanayaa ma ka kiraynaysaa meelo ay wax ku qabsadaan adigu ma u shaqaynaysaa gaadiidkaaga ma ka kirayn doontaa bal waxyaabaha shareecadu waxay ka qabto ayaynu waxoogaa isaga sheegi doonaa marka u horaysta nimankan la yidhaahda kiristaanku amba nasaaradu maxay ka aaminsan yihiin nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wassalaam si aad u ogaato kiristaanku waxay yihiin qaarkood ciise waxay qabaan inuu ciisaba isagu alle yahay qaarkoodna waxay aaminsan yihiin ciise inuu yahay ina ilaahay qaarkoodna waxay aaminsan yihiin saddex ilaah baa jira saddexdaa ilaahee jira mid ka mida inuu yahay oo waa ciise iyo maryam iyo allaha weyn bay yidhaahdaa saddexdaa caqiidee noocaasiba waa gaalnimo weyn allah baana qur-aanka ku sheegayo لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله وحلوي قالوا بين دبهان يا حقيقهان كو يري الله عي مسيح وي يا أنبا عيسى وي عيسى سلا مر رميسنين وحر رميسنا عيسى سلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار عيسى وحر يا بني إسرائيل إلى أنبياء غير بني إسرائيل بو عيسى كم ذها ومريم إلى غير بني إسرائيل بيهين isagu aabba ma lahayn oo ilaahay baa aabba la-aan abuuray idan markaa ciise wuxuu ku tirsan yahay qoladii dhashay oo ahayd reer bani israa'iil ucbudu llaaha rabbii wa rabbakum war alle caabuda aniga rabbigay iyo idinkaba rabbigiinna ah qofka alla u sharig yeelaa ilaahay wuxuu ka xarimay jannada hoygiisuna naar buu noqonayaa allana u hiilin maayo qoladaasi waa qolada yidhi ciise isagaaba alla ah qolada kalena rabbi baa ka hadloo wuxuu yidhi لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ويقالوا بكوة يدي سدح ذا إله ترمتكم ويا الله وما من إله إلا إله واحد إلى عباده سحقته ولا عابدا مجروا الله كري أمويا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم هدانا كهرنا رنتا عذاب كل عدونوي marka baaraka allaahu fiikum ciisana allah baa ka hadlay ma almasiixu bnu maryama ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu sidiiqa kaanaa yaakulaani dacaam undur kayfa nubayinu lahum alaayaati uma andur annaa yu'fakuun allah wuxuu ihi ciise wax kale maaha waa rasuul ilaahay oo rasuulle ka horreeyeyna ay tireen hooyadiina madrun badan bay ahayd waxbay cuni jireen waxna way cabbi jireen balaag si aanu dadka aayaadka iyaga ugu caddaynaynoo dadkuna ay uga leexanayaan amba looga duwayo nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam caqiide uu qabay may ahayn caqiide uu rumaysnaana ma ahayn allaha keliya buu rumaysnaa rabbi keligii buu caabudi jiray reer bani israa'iilla wuxuu u sheegay wuxuu alla faray maa qultu lahum ilaa maa amartanii ilaa maa amartanii bihi an icbudu allaha rabbii wa rabbakum wa kuntu وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلهي وإنت أن لك شوقيت أنه مرقبانك أها laakiin markaad iobsatay adigaa ogaa xaalkooda oo la socday ogow haddaba bishan disembar shan iyo labaatankeeda ayay bilaabayaan waxay ku dadaalayaan inay xaflado iyo baadhiyo ay dhigtaan waana xafladda ciidda krismaska la yidhaahdo weeye sanadka cusubna way dabaaldegaan oo habi new yeerka wax la idhaha bay u dabaaldegaanoo oo adiga arkay dhallinyaradeenuba habeenka in badan oo ka midi inaanay seexaninba haddaba xafladan ay qabanayaan bishan waa qayb ka mida caqiidadooda jus-un min caqiidatihim waa qayb caqiidadooda ka mida weeye idan markaa wax lagula yaabo maaha iyagu inay xaflada qabsadaan oo wax alle wixii awooddooda ay tahay inay la yimaadaan laakiin waayo diintoodii weeye diin bay u arkayaan laakiin ogow qofka muslimka ah maxaa ugu jira muxuu ka helayaa kala qayb qaadashada uu gaalada kala qayb qaadato weynaynta sanadka cusub iyo ciidan krismaska muxuu ka helayaa musiiba weeye muslimiinta qaarkood ay ku dhaceen hadaana allahu wa iyaahum oo waxay la wadaagaan amba ay kala qayb galaan xafladaha kiristaanku ay samaynayaan ogoobay xafladdaa markaad kala qayb gelayso amba ciiddooda aad la weynaynayso waxaad la weynaysay qayb ka mida diintooda likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuun waa manhaj iyo dariiq iyagu ay ku socdaan siday qibladu gaar inoogu tahay salaadu ay gaar inoogu tahay soomku uu gaar inoogu yahay ayay iyagana gaar ugu tahay marka la wadaagidda lala wadaago xafladahoodaasi iyo manaahijtooda kale waa isku xukun weeye haddaba in lala wadaago oo lagala qayb galo oo la muujiyo astaamahooda iyo calaamadahooda muslimiinta qaarkoodna ay ku dhacaan aada iyo aad bay u khatar badan tahay oo dadka caynkaasa ay taabanaysaa caqiidadooda hadduu kala qayb galo hadduu ugu hambalyeeyo haddii uu hadiyad ku siiyo haddii hoygiisa uu ka kareeyo amba gaadhigiisu ugala raali noqdo in lagu weyneeyo ciise inuu ilaaha yahay iyo saddexda ilaaha tira mid inuu yahayba marka ma habboona qofka muslimkii inuu raalli uga noqdo caqiidadiisa inuu sakeeyo caqiidadaadu waa laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulu llah caqiidadeeda ha ku bedelin bicaqiidati nasaara oo iyagu aaminsan ilaahyo saddexii inay jiraan waxaa iyaduna dembiya in loo hambaliyeeyo oo sanadka cusub baanu ugu hambaliyaynaynaa la idhaahdo aada bay u khatar badan tahay haddaanad xataa kala qaybgelin xafladahooda hambalyada qura ayaa iyaduna dembi ah waxaa dhici karta dadka qaarkood inay kala qayb galaan oo dadka la shaqeeya hay-adaha iyagu ay haystaan amba hay-adaha ay leeyihiin ee shaqo wadaagii ay ka dhaxaysaa way kala qayb galaan iyagoon war isu haynin markaasay isugu hambalyeeyaan waxaa iska dhici kara inay bidaaqaad iyo ubaxyo iyo wax lamida kuu soo diraan waa munkar aada u weyn weeye waana dembi aada u culus culamadii muxaqiqiintaha waxay yidhaahdeen sida alcallaamatu ibnu qayim aljawsi raximahu llahu tacaala kitaab buu leeyahay muhiim ah oo la yidhaahdo axkaamu ahli dimma amaa tahnii'atuhum amaa tahnii'atuhum bishicaa'iri alkufri almukhtasati bihim faxaraamun biاlitifaaq inuu qofku ugu hambalyeeyo astaan iyagu ay gaar u leeyihiin amba ay ciid gaar u leeyihiin culimmada muslimiintu iskuma khilaafsanaba inay xaaraam tahay wadalika midla an yuhanni'ahum biacyaadihim waxaa la mid ah hadduu iidahooda ugu hambalyeeyo diiniga ah xukunkaasuu qaadanaya fahaada in salima qaa'iluhu min alkufri fahuwa min almuxaramaat qofkaa u hambaliyeeyey gaalada ee ciidahooda iyo sanadadooda cusub ugu hambaliyeeyey hadduu ka badbaado waxa la hubaa hambalyada inuu xaaraan ugu dhacaye waa haddiiba uu gaalnimo ka baxsadaba oo mararka qaarkood gaalnimo ayay keenaysaaba oo ninkan markaad ugu hambalyeynayso ciidda kirismaska waxay ka dhigan tahay adigoo ugu hambaliyeeyey usujuudidda uu u sujuudayo saliibka amba koroska amba laanqayrta u sujuudayo ilaan waa iyadii uun saliibkii baad ugu hambalyeynaysaa bale arrintani way kaba sii cuslaan kartaa waayo allah subxaana way ka culus tahay qof khamriye caba maalan waa qofku waa khamriye cab waxaad ugu hambalyeysay inuu cabbay khamri good waad ku wanaagsantahe baa tidhi waa aad bay u xun tahay qof qof dilay baad ugu hambaliyeysay qof xumaan la yimi baad ugu hambaliyeysay iyo wixii la mid a waxa ka culus qof khamri cabbay oo aad u hambaliyeysay amba qof qof dilay ood ugu tahniyeedaysay amba qof sinaystay ood sinada ku ammaantay waxa ka dembi badan gaalkaa ciidda kirismaska xusaya eed ciiddiisa ugu hambaliyeysay ayaa ka culus ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala mushaarakada lala wadaagayo ciiddooda waxaa ka mid a inaad ku caawiso waxyaabihii iiddoodana ay ku qabsan lahaayeen biayi macuunatin kaanat walow kaanat bibaycin aw ta'jiirin maa yastaciinuuna bihi calaa iqaamati shacaa'iri diinihim wa acyaadihim da kudhaa gurigaaga amba hubeelkaaga xafladii krismaskaanu ku qabsanaynaa xaaraam weeye inaad ka karayso sharaabka ay ku cabayaan ad ka gelaysaa xaaraam xaaraam wey fattaquu llaha cibaad allah maaha duul ilaahay la colloobay oo alla hoosu dhigay inaad adigu karaamayso ha ugu hambalyaynin cidii ciiddo ay samaynayaan qaar ilaahay u ballan qaaday inuu ku cadaabi doono allahuma arsuqnaa maxabbata almu'miniin wa buqda alkaafiriin اللهم ارزقنا وشبابنا الاعتزاز بديننا وتمسك بسنتنا أقول ما سمعت سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين طيب مسلميتي وإني كتحذران أو أيسك إلاليان إني هبدقن كقالدو أي أدقمان وكلا أين الله نمادنا هو هبليين سنة كود عصب يعيدو ذا كريسمك إسكامتنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الله وحلكوا على الرميسنو cadowgayga iyo cadowgiina ha ka dhiganina ehel iyo xigtatoona tulquuna ilayhi bilmawadati waqad kafaruu bimaa jaa'akum min alxaq maxaad rumaynaysaan iyagoo alle ku kufriyey oo aad u jeclaanaysaan beeniyeyna kitaabka aada haysataan gaalada inaad la nooc noqoto amba iyaga dhaqamadooda aada la wadaagto waxaa la mid a inaad isu ekaysiiso hadday dharxeershadooda tahay hadday qaabu hadalkooda tahay dhaqanka hadday tahay man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ayaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam qolo ninkii isu ekaysiiyaa iyaga unbuu yahay marka baaraka allaahu fiikum iska ilaaliya inaad ku dagantaan sanadkan cusub sanad la wada leeyahay inaad u aragtaan sanad la wada leeyahay ha u arkina ciidda kirismasku ha u arkina ciid sharciga inay tahay waa ciid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay oo aanu jidaynin amba aanu sharciyayn iska ilaaliya inaad yuhuudda iyo kiristaanka aada shabbahdo waa inaynu ka fogaano baaraka allahu fiikum dadaalla aynu la nimaadno waxaad mooddaa kafla ayaynu ku jiraa kafla ayaynu ku jiraa diinteenna aqoonta inu u leenahay baa iska yar adduunyadii o dhan baa isu furantay isdhexqaad baa dhacay markaa dadkii ma kala saarayaan wixii ahaa diin iyo wixii caado ahaa iyo wixii gaalo ka soo jeeda iyo wixii islaam qabay ma garan karo marka bisha disembar sibaa laynoo dhex qaadaa laga bilaabo shan iyo labaatankeeda ilaa iyo sanadka cusub sanad caadiya u arkaano caawa habi new yorkii baanu qabsanaynaa bay ku odhanayaa muxuu yahay waxaas waa gaalnimo kufri iyo xaaraam weeye ha laga fogaado dad masaajkeenala joogo xanuunsanaya ayaa waxay codsanayaan inaynu alla u barino ilaahay caafimaada siiyo allah caafimaada siiyo nasal allah alcadiima rab alcarsh alcadiima an yashfiyahum nasal allah alcadiima rab alcarsh alcadiima an yashfiyahum kuwa jooga iyo kuwa maqanba allah shaafiyo أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم اللهم أنت رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام